لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku soo jirnay siirada nabiga sala allahu aleyh wasalam taarikh nololeedkiisii waxaa laga soo bilaabay nasabadda nabiga sal allahu aleyh wasalam iyo awowyaashii iyo dadkii uu beer ka soo beermay nabiga sal allahu aleyh wasalam iyo taariikhdoodii waxaa hadda inoo dambeeyey nabiga sal allahu aleyh wasalam bacda zawjaati xaaskii ugu horreeyey nebigu guursaday sal allahu aleyh wasalam iyo awlaadday u dhashay khadiija la yidhaah binti quwaylid binu asad binu cabdilcuza binu qusay odayii qusay aan ka soo sheekaynay taariikhda carbeed ninkii ugu caansanaa buu ahaa iyadu waa khadiija bintu quwaylid bintu asad binu asad binu cabdilcuza binu qusay nabiguna sal allahu aleyh wasalam hadda intaa in laegu ka tirsanaya khadiija waxay dhimatay saan arki doono nabiga sal allau aleyh wasalam intuuna maka ka tegin hijirada saddex saddex sano ka hor ayay dhimatay zawjaadka nabiga sal allau alay wasalam u jeclaana way ka mid ahayd nabiga su-aal baa la weydiiyey khadiija ka warran baa rasuul allahu intaan salaadaha iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo la farad yeelin bay dhimatay khadiija axkaamta shareecada islaamka badankooda intaan la farad yeelin bay khadiija dhimatay marka xaalkeed muxuu yahay nabigu wuxuu yihi sal allau aleyh wasalam khadiija waxaan ku arkay webi jannada guri qurux badan iyadoo uga dhisan yahay laa sakaba fiihi walaa nasab dhib iyo wax tacaba midna aan lahayn iyo wax qayla iyo buuq uusan ka jirin khadiijo marka awlaadday u dhashay nabiga sal allau aleyh wasalam wuxuu yidhi sheekhu wahiya awalu aswaaji lam yatazawaj calayha hayraha ma uusan nabigu sal allau alay wasalam guursanin ku dul guursanin hayrkeed xataa maatat wa kullu awlaadii minha awlaadda nabigu dhalay sal allau aleyh wasalam dhammaantood khadiijaa dhashay ilaa ibraahim fa inahu ibraahim min maariyati alqibdiya islaan ree masar ahayd oo addoon ahayd oo boqorkii ninkii haystay masar u soo hadiyeeyey hadyadu waata u siiyey ayaa wiilkaa u dhashay awlaaduhu sal alla alay waslam nabiga awlaadiisi min khadiija xalay waxaan sheegnay toddobay u dhashay toddobada marka qowlka raajixa waa lix saan arki doono wuxuu yidhi sheekhu hum awlaada nabiga sal alay wasalam alqaasim waa wiilkii si curad nabiga sal alay wasalam isagoo yar buu maka ku dhintay qabla albictha intaan nabiga la dirin ka hor ay wiilkaasi u dhashay nabiga sal alay wasalam waa wiilkii nabiga loogu magac daray abulqaasim baa nabiga sal alay wasalam wiilkaas dartii uma zaynab ilmaha labaad nabiga sal alay slm u dhashay wuxuu ahaa gabadha layidhaha zaynab uma ruqaya uma umu kulhuum uma faatima binti rasuul illahi sal aleyh wasalam uma cabdillaah lix baa marka hadda uu sheekhu inoo tiriyey waxaa kutubaha qayb ka mida qorayaan aayib waahir aayib waaahir culamada qayb baa si khaldan u tiriya waxay noqonayaan wiilasha khadiijaad haddii saa loo tiriyo afar wiil iyo afar gabdhood saa tirsigaasa waa khalad culammadu waxay isku qabteen gadaal ahaan qowlkaa markii laga soo tago afar ma jiraan wiilashu inay saddex yihiin iyo inay laba yihiin baa la isu qabtay wiilka curad isaga khilaaf kama jiro waa qaasim cabdillaah iyo ayib iyo aahir qowlka raajixa waa isku nin hal wiil aayib waaahir iyo cabdallah saddexdaas magac waa isku nin ayib iyo aahir maxaa loogu baxshay wiilkaas sifaadka ama naanaysahaas maxaa loogu baxshay liannahu wulida bacda albictha wuxuu dhashay culimmada siyarka qayb ka mid waxay leeyihiin nabiga sal allahu aleyh wasalam kuwaa hore waxay u dhasheen qabla albictha khadiija hadda awlaaddeedii aan ka hadlayno cabdallahna wuxuu u dhashay bacda albictha culammada qaybna waxay leeyihiin ayib iyo daahir waa isku wiil cabdallahna waa wiil gooniya marka wiilasha khadiijaad marka waxay noqon saddex toddobay marka awlaaddeedi noqonayaan afar gabdhood iyo saddex weyn laakiin qawlka raajixa waa intee baan nidhi awlaadda khadiija waa lix awlaadda nabiga o dhan sal la alayh wasalam markii laisu geeyana maxay noqon toddoba markii maariya alqibdiya wiilkeeda lagu daro isagu khilaaf kama jiro madiinu ku dhashay awlaadda nabiga sal la alay slam inta kale makay kusoo dhasheen laakiin bacd alculamaa waxay qabaan cabdallah inuu ku dhashay madiina muxuu ku dhashaaba khadiija maxay ku dhimatay qabla alhijra alaaa sanawaad marka culamada warkoodu waxba kama jiro ma islaan dhimatay waa dhali hum lqasim uma zaynab uma ruqaya uma umu kulhum uma fatima uma cabdillah wa qiila gayru dalika fi cadadin wa tartiibin waqad maata way dhinteen albanuuna kulum siqaaran wiilasha nabiga sal allau alay wasalam dhammaan yaraan bay ku dhinteen ama albanaat hablaha faqad adrakna kulluhunna dhammaantood waxay soo gaareen zamana nubuwa zamankii nabinimada sal allau alay wasalam ilaahay diray bay soo gaareen fa aslamna way wada islaameen wahaajarna madiinay wada yimideen nabiga sal allau alay wasalam madiinay dhammaantood ugu yimideen uma tawafaahuna almowtu malawaat waxaa oofsaday mowt iyo geeri baa ku dhacday gabdhihii qabla nabiy sal alay wasalam qabla mowti nabi sal lay wasalam nabiga horti ilaa faadimabu radia allahu canha fainahaa faadima caashad way noolay bacdahu nabiga gadaashii sal allahu alay wasalam waxay ka geeri dambaysay sittata ashhurin lix bilood waxaan hal sanaba dhannayn nisulcaam bay ka dambaysay nabiga sal allahu alay wasalam binaau lbayt wa qisatu taxkiim halkana waxaa laga laga hadlayaa taariikh dhacday oo kacbada la dhisay ee qurayshi dhistay dhismaheedii qayb ka midana la isku qabtay garsoorana loo baahday kala saara walamaa balaqad markay gaadhay sinuhu sala allahu calayh wasalam nabiga da'diisu hamsan wa talaatiina sana soddon iyo shan markuu nabigu jiray sana jaaa saylun jaarif saylu jaarif biyo ama daad la odhan jiray saylu jaarif waa daad ama biyo xoog badan oo buuraha makaad ka soo rogmaday kaasoo saddaca dilaaciyey oo qarxiyey judraan alkacbati kacbada gidaarkeeda baa dhacay taariikhuu markii nabigu sal alay wasalam uu ahaa soddon iyo shan jir baa waxaa musiiba dhacday kacbada ay waatay gidaarkeedii ama dhismaheedii la qarqarxay oo dumiyey wa qararuu wa kaanad waxay ahayd kacbada dhismaheedu qad wahanad tii daciiftay min qabl horan iyadoo waatay kolka horeba dhismaheedu uusan xoog badnayn ayay biyahaasina ku dhaceen waxay la daciiftay liajli xariiqin dab baa kacbada galay islaan wax ku shidaysa kacbada wax ku carfinaysa ayaa dab ka qabsaday markaasaa uu dhaawacay gidaarkii kacbada faldarad marka waxay u dhibaatootay qurayshun qurayshi ilaa binaa'ihaa inay kacbada dhisaan min jadiidin hadda bilow in kacbadii la cusboonaysiiyo wa qararuu waxay go'aansadeen allaa yudkhiluu inaysan gelinin fii nafaqatihaa kacbada dhismaheeda qarashka la gelinayo ilaa tayiban waxaan xalaal ahayn falaa yudkhilu aynsan gelinin fiihaa kacbada dhismaheeda mahra baqiyin naag zaaniyad ah waxay qaadatay oo qarasha mahar hadda caadiya ma ah waa naag jirhkeeda ka ganacsata waxay dhaqaala uga qaadatay ninkii faaxishada ku sameeyey walaa beeca riban ribo beeceed xoolo riba ahna inaynan kacbada gelin bay ku heshiyeen walaa madlamata axadin qof xoolo laga dhacay oo dulmi ana waata waxaa weeye inaan kacbada la gelin bay ku heshiyeen nimanka la yidhaha quraysh markay shir odayaashoodii qaateen ay go'aansadeen kacbadii way duntay aynu dayac tirno oan kacbada dhisno odayaashii aroortii bay soo jarmaadeen odaygii u horreeyey nebiga aabbihii abtigii baa dhagaxii u horreeyey qaaday kacbada oo waatay kacbadii oo qarqaraxday uu dhagax damcay inuu qaado si loogu bilaabo dhammaystirka duminta kacbadana markaas min asaas waat waxa wey laga soo bilaabo culamada taariikhda ama siyarka qayb ka mid waxay leeyihiin dhagixii odaygii intuu ka booday gacantiisa buu ku laabtay bartuu ka soo qaaday odayaashii quraysheed marka way argagaxeen dhagax boodaya oo farabaxsanhaya oo meeshii laga soo qaaday ku farabaxsanhaya waa la baqay shir labaad baa la galay waxaa la war maxaan yaallaa kacbadiina waa dunsan tahay ma fiirsan karno haddee waata dhayaxii u horreeyey ninkii qaadayna waa kaaba ka farabaxsaday bartii laga soo qaaday buuna dib ugu laabtay maxaan samaynaa nin odayaashoodii ka mid ah ayaa waatay tala bixiy wuxuu nimo dhegaysta qof daacad ah oo ilaahay dartii u shaqaynaya rabbi waata waxaa weeye arrintiisa ka waata waxaa weeye camalka uu sameeyahay wax dulmi ama ah ilaahayna raalli buu ka yahay marka waxaan samaynaynaa kacbada waxaan ka ilaalinaynaa wax xaaraam ah xoolo xaaraana kacba gelinay markaasaa go-aankan marka ay qaateen kabacdi bay qodobada ku hadleen nimanka la yidhaha qurayshi inay tahay zinadu xaaraam oo xoolaha ribadu ay xaaraam yihiin oo xoolo qof laga dhacay ay xaaraam yihiin waa aaminsan yihin asnaan bayba caabudayaan maxaa waatay say u aamineen nin baqaayaa diini ibraahim baa qodobaa weli baaqay kaga ah dadkani ilaah inuu jiro way aaminsan yihin nabi inay jirtana way aaminsan yihiin inay nebi jirto waxaa u daliila khaladaad baa galay dadkan oo ilaahay kayrkii say dhaqankoodii baa la fogaaday ilaah kayrkii sidii waat waxaa weeye loo qadarin loo qiimaynaya baa ilaah kayrkii la caabuday asnaan baa la samaystay ilaa intaas iyo lixdan oday oo odayaashii quraysheeda hore ay ka soo beermeen iyo carabtii hore iyo intaasoo nabi suurooyinkooda iyo sawirkood baa kacbada u yaalla mid walbana waxbay waata waxaa weeye ku sawireen oo asnaan bay caabudi jireen wax saas oo kale beenbeen a iyagu sameeyeen a meesha ku yaalla marka way aaminsan yihiin nebi ibraahim inuu diin saxa lahaa laakiin waxbaa ka khaldan diintiisa qodobada ay ka haystaan waxaa ka mid ah baydkan ilaahay maxay u degan yihiin maxay u joogaan baydka waxay u degan yihiin in nebi ibraahim aasaasay way aaminsan yihiin in cibaado iyo waata waxa wey ilaahay u dhowaansho waata baydkan in ilaahay lagu caabudo oo acmaashan ay samaynayaan xilliga xajka ay xajiyayaan ay cimraysanhayaan kacbadii dhawaafayaan waa min baqaayaa diini ibraahim guurka ay isguursanayaane gabdhaha kala doonayaan waa diintii nebi ibraahim bay ka soo gaareen nabiga sal alla alayh wasalam xadiid fii saxiix bukhaari caaisha ay ka warinayso markuu nabigu ka soo sheekeeyey guurka carabi ay guursan ay isguursan jireen ilaa afar qaybood guurkan hadda aan isguursanaa ka mid ay tiri caaisho guurkaasi muxuu yahay waa sidaan hadda gabdhaha u kala doono gabadha laga doono weligeed iyo dadka ahalkeeda laga doono waa anaga hadda soo marnay gabdhaha qaabkay u kala guursan jireen intaasoo dhan maxay ka mid tahay waa baqaayaa diini ibraahim wahaabu waxay ka haybayseen qurayshi ciqaaballaahi ilaahay ciqaabtiisa calaa hadmiha haddii kacbada ay dumiyaan in ilaahay ciqaabay ka baqeen faqaala lahum waliid bnu muqiira odayga la yidhaha waliid bnu muqiira odayaasha waaweyn ka mida ayaa wuxuu yidhi ina allaha laa yuhliku lmuslixiin qof islaax annaga kacbada hadda dhib u geysan mayno kacbadii waa duntay waa dayactiraynaa dayactirka aan ku samaynayn kacbada ilaahay inoo halaagi maayo dhibna ilahay inoogu samayn maayo uma bada'a yahdin wuxuu yidhi ani ifiirsada asagaa bilaabay inuu dumiyo fatabicuuhu fii hadmi haada waxaa ka horeeya culammada taariikhdu waxay qoraan ama siyarka hal habeen baa waxay yidhaheen bal ninkaasi siduu noqdo aan fiirsano olku oraysa asagaa dhinac dhan dumiyey ama kacbada laba rugmi oo ka miduu dumiyey markaasay yidhaheen weliid hadduu caawa dhinto ama bala ku dhacdo waxa weeye yaa loo dhowaan kacbada yaa la agmar ninkaasi asagoo bad qaba hadduu waagu baryo oo ninkaasi caafimaad qaba aynu shaqadeeni wadan welidaa aroortii soo shaqo tegay oo inuu kacbada baaqigeedii israaciya usoo shaqo tegay baa la arkay kolkaasaa nin walba qaatay qalabkiisa fatabicuuhu way raaceen fii hadmihaa duminteedii xataa wasaluu bihaa ilaa ay gaareen ilaa qawaacidi ibraahim aasaaskii nebi ibraahim alayhi asalaatu wasalaam nebi ibraahim dhismaha uu kacbada dhisay injineernimada xaggeebu ka keenay waa ilhaam min allah waxay kutubta siyar ku dhigayaan asaaskii nebi ibraahim markay markay gaareen waxay arkeen dhagax dhagax nooc u dhisan ka duwan dha waatay dhagxaanta kale qaabkay u dhisan tahay xataa qaabku u cagdhigan yahay dhagxaantan isu saaran yahay dhismaha taariikhda ay quraysh dhisayso intii ka horraysay kacbadu korka kamay awdnayn saqaf maysan lahayn dhagxaantana qaab farsamaysan bay isu dul saarnaayeen xataa wax isku waata waxaa weeye isu haya oo kacba la mariyey dhagxaanta ma aysan jirin dhagaxa kacbada ku dhisanna dhagax waata nooc gaara ayuu ahaa uma akhaduu waxay gudagaleen fi lbinaa'i dhiski wa khasasuu waxay ku gaar yeeleen likulli qabiilatin qabiilo kasta waa la shiray qolo walba waxaa la waxaa loo qaybiyey juz'an minhaa qayb dhis baa la yidhi xoolaha lagu dhisayana laakiin waxaa shardi inay xoolo xalaala yihiin wa kaana alashraaf odayaasha quraysheed waxay ahaayeen yaxmiluuna alxijaara calaa canaaqihim nin walba ajri iyo khayr buu ka raadinayaa waa yeelkiibaa dhisaya dhagaxa qaadaya madaxdii iyo raggii odayaasha ahbaa dhagaxaanta guraya tunkay ku qaadayaan wa kaana rasuul lahi sal alay wasalam nabiguna wuxuu ahaa wacamuhu lcabaas iyo nabiga adeerkii cabaas fii man yaxmil dadka dhagxaanta guraya ayuu ku jiray watawallaa nabigu wuxuu tawaliyey watawallaa waxaa tawaliyey dheh albinaa'a dhismaha yaa injineer ka ahaa banaa nin injineera ruumiyun oo dowladdii roomaan loo nisbeeyey ismu magaciisa baaquum kutubta taasiyarka kale waxay qorayaan yaaquum meesha hadda kitaabkeennu ba ka qoray magaca ninkaas ya bay ka dhigayaan yaaquum ninkaasi xaggee ka yimi maxaa kacbada u keenay ninkaa waata waxaa weeye dhismaha ay ay qaabiliyeen inu kacbada u dhiso ruumiga dawladdii xilligaa jirta dawladaha waaweyn roomaan baa ka mid ahaa dawladdaas doon ay leedahay oo baa waxaa laga soo diray masar dawladda waxaa doonta waxaa saaran alwaax alwaaxdan waxay u sidaa in etoobiya laga dhiso ama ardulxabash in laga dhiso kiniisada doontii ama waata waxaa weeye markabkii alaabta waata qalabkuu siday waxaa ku kacday dabaylo dabaylihii waxay keeneen intay waata waxaa weeye burburiyeen ama ay kala furfureen waxay keeneen deked ee ku taalla dhulka ardulxijaaz oo maka soonaheeda jidday keeneen meeshay doonta kusoo xidhatay ama meesha waata waxaa weye keentay waxay ahayd jidda culammada qayb ka mida waxay leeyiin shucay shucaybaa la odhan jiray shucayba deked loo odhan jiray halkaasay keentay markaasaa waxaa loo diray nimankii doonta la socday markay doontoodii kharaabtay qalabkii dhismaha ee alwaaxda ay siday wafdi quraysheed oo waliid binu muqiira uu ka mid yahi hogaaminayo inay alwaaxda kala wareegaan oy waata waxa way ka iibsadaan oo kacbada lagu dhiso oo waata waxa way dusheeda lagu awdo ninkani marka wuxuu ka mid ahaa ragga doonta la socday oo dhismaha yaqaana ama nin magaalada sii joogay oo asalkiisa qibdi yahay faraacinadii ka mid ah oo masar ka soo jeeda buu ahaa labada waalay wadaaqa bihim nafaqa nimankaas waxaa ku yaraatay oo ku cidhiiryantay nafaqadii iyo qarashkii addayiba ee xalaasha ahaa can itmaamihaa dhammaystirkeedii calaa qawaacidi ibraahiima nebi ibraahim asaaskiisii dhismaha inta uu gaarsiiyey inay gaarsiiyaan oo wada simaan way ku adkaatay fa akhrajuu waxay ka saareen minhaa kacbada dhismaheedii sittata adrucin lix diraac min jihati shimaali dhinaca waqooyi bay ka saareen way ka soo gaabsadeen wa banow calayha intii ay waatay ka tageen ee dhismuhu dhaqaaluhu u gaari waayey waxay ku dhiseen jidaaran jidaar qasiiran gaaban oo waxay jidaarkaa gaaban ugu dhiseen calaamatan annahu min alkacba inay dadka tusaaleeyaan meeshan inay kacbada ka mid tahay qofkii hadda tegey waa garanayaa ama waa yaqaanaa ama waxaad ka arkaysaa waata waxaa weeye wa muuqaalkeeda iyo sawirkeeda wa haada aljuzu juzkaasina qaybtaa ay ka tageenna huwa almacruufka loo yaqaana way bilxijri xijru ismaaciil baa la yidhaha walxadiimna waa la yidhaha waa meesha dunuubta lagu burburiyo ama xijru ismaaciil carabtu waxaa kaloo u yaqaaneen waa meeshii hooyadii nebi ismaaciil markay waata ceelka nebi ibraahim meesha uu dejiyey meeshii aqalka uga dhisnaa saasay waata ku magac dareen marka xijri ama xabiin baa la yidhaha buqcaddii sidii bay hadda u bannaan tahay waana wareegsan tahay gidaar yar baa ku wareegsan walamaa wasala albunyaanu dhismihii markuu gaaray ilaa mawdici alxajari alaswad meeshii la dhigi lahaa xajarul aswadka araada wuxuu doonay dhismaha kacbadu kor markaa wuxuu marayaa hal mitir iyo bar xajarul aswadku hadda kacbada wuxuu kaga jira dadba waxay u haystaan xajarul aswadku dhismaha kacbadan oo dhan waxaan madow muuqda inuu dhammaan wada xajarul aswad yahay xajarul aswad waa dhagax yar oo ku dhex jira kacbada gidaarkeeda markii marka hal mitir iyo bar ay dhulka kor uga kacday dhismihii kacbadu araada dhagxaanta lagu dhisayana waa dhagxaan nooca oo buuraha maka ku hareeraysan nooc gaara baa lagu dhisayaa oo laga waatay soo aruuriyey araada wuxuu doonay kullu ra'iisin nin kastoo oday madax waatay madax beeleed ah ama madax qabiileed ah an yatasharafa inuu ku sharfoobo biwadci fii makaani inuu waata booska uu lahaan jiray xajarul aswadku ila way yaqaaneen booskiisii inuu xajarul aswadka dhigo nin walba magaca buu ka raadisay fawaqaca baynahum waxaa ka dhexdhacay odayaashii quraysheed altanaazuc waalkhisaam muran iyo dood iyo isqabsi baa ka dhacay wasamara doodaasi waxay socotay arbacata ayaamin aw hamsa shan maalmood iyo shan habeen baa la kala bixi waayey anaa dhigi iyo anaa dhigi ani nimaan ahayn waata waxa weye meeshaa dhagaxa saari maayo waatay anaa saaray wakaada wuxuu sigay yataxawalu doodii iyo murankii wuxuu waatay sigay inuu u wareego ilaa xarbin daamiya fi lxaram in laisku fara saaro waata waxa dagaal dhig ku daatay in waata waxa weye ka dhaco xaramka dhexdiisa ilaa ana abaa umaya ninka la yidhaha magaciisa abaa umaya almugiira almakhzuumi jufadaa ka dhashay yaa tadaarakahaa kala gaaray beelihii odayaashii isqabtay bixikmatin si xikmadaysan buu ku kala gaaray wa kaana odaygaasi wuxuu ahaa asana rajulin fii qurayshin xilligaa la joogay odayga ugu filweyn ama ugu da'weyn quraysh wuxuu yidhi anaa idinku waayeelsa haddaad quraysh tihiin oday maanta iga weyni ma jiro talada ha laydaayo fakhtaraxa calayhim wuxuu u soo jeediyey an yuxakimuu inay ka xaakim dhigtaan awala rajulin ninka u horeeya ninkaasoo yadkhuluhu calayhim uga soo gala min baabi almasjid masaajidka albaabkiisa albaabka waxaa la odhan jiray baabu bani shayba ilan kacbada dhinac walba waxaa ka deganaa famiil ama waata jufooyin qurayshabaa ka deganaa guryahoodaa dhinacyada ka dhexbixiyey marka albaabkaasi reer bani shaybuu ku aadanaa xilligan laakiin hadda aan joogno albaabka waa la yaqaanaa baabu salaam baa la yidhaha wa kaana waxaa ahaa wattafaquu faqabiluu dalik arrintaa way aqbaleen arrintaas way aqbaleen wattafaquu caleyh wayna isku raaceen odaygaa taladiisii waa la qaatay ninka ugu horeeyo albaabkaa ka soo gala wixii inagu kala saaro inaan waat waxa weye ku qanacno waa lagu qancay wa kaana waxaa ahaa min qadar illaah ilaahay qadarkiis waxaa ahaa ana awala man dakal cid soo gasha albaabka bacda hada alqaraar go-aankaa intii la qaatay bacdigeed huwa rasuulu lahi sala allahu aleh wasalam nabigu noqdo falamaa ra'awhu nabiga markay arkeen hatafuu way dhawaaqeen wa qaaluu waxay yidhaheen hada alamiin ninkani waa ninkii bulshada dhexdeeda magaca ka lahaa aaminka ahaa radiinaahu waa ku qanacsannahay haadaa muxamed kani waa muxamed xilligaasi waa intuusan faragashanin caqiidadooda iyo waxyaalaha ay aaminsan yihiin falama intahaa ilayhim nabigu sal alla alيh wasalam wa akhbaruuhu lkhabara markay soo gaareen oo arrintii loo warramay oo warkii la soo gaarsiiyey akhada nabigu wuxuu qaatay ridaa'an go' buu soo qaatay mara ii keenay wa wadaca fiihi alxajar alaswad dhagixii xajarulaswadka ayuu gu'i ku dhex riday wa amarahum wuxuu amray an yamsuka inuu qabto kullu waaxidin minhum nin kastoo oday beeleed ah ama jufooyinka qureysheed ka mida ha qabto bitarafin min aridaa go'a dhinac ama dacal ha qabto wa yarfacuhu sare ha u dallaco falamaa wasala alxajaru alaswadu dhagixii markuu gaaray ilaa mawdici booskiisii marka uu gaaray akhadahu nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigaa qabtay biyadihi gacantiisii wa wadacahu fii makaani booskiisa saaray wa kaana waxay noqotay arrintaa nabigu sal allahu alayh wasalam uu sameeyey xallan xal bay noqotay xasiifan asiibay waa aan khalal waata lahayn waa radiya bihi ljamiic welibana dhammaan lagu qancay walxajar lswadu xajarka dhagaxa la yidhaha xajarulswadku yartaficu wuxuu ka sarreeyaa tilmaan iyo muuqaal buu kaa siinayaa sheekhu waata kacbada dhismaheeda iyo qaabkay u dhisan iyo mitiraadkeeda dhinac walba inta ay tahay wuxuu yidhi sheekhu walxajaru lswadu xajarulaswadku yartaficu wuxuu ka sarreeyaa can ardi lmadaaf dhulka bannaan ee la dawaafo mitran wa nisfa mitr hal mitir iyo bar wey hal mitir iyo bar ayuu dhulka kor uga kacsan yahay waata xajarulaswadku meeshuu kacbada kaga jiro albaabka kacbada marka aad joogtid dhinaca bidixda ah ayuu kaga aadan yahay halkaasuu kaga jiraa xajarulaswadku ama albaabu albaabka kacbadu faqad rafacuuhu waxay kor u qaadeen naxwa mitirayn laba mitir bay kor uga qaadeen dhulka xataa laa yadkhula ilaa uusan gelin ilaa man araadu cid ay doonin oo xilligii waat waxaa weeye intayna kacbadu dumin ka hor ama xilliyada ay qarqaraxa samaysay nin tuugaa kacbada galay xilligaana albaabkeedu waa hooseeyey oo dhulku la sinaa ninkaas oo jabsaday kaydkii iyo dahabkii kacbada saasay markaa darteed ayay u dalaceen quraysh albaabka kacbada oo waxay yidhaheen mar dambe si aan loo xadin dhaqaalaha kacbada yaalla gudaheeda si aan waat waxa loo qaadanin ninaan inagu rabno nimaan ahayn yuusan gelin ninkii la arko ilaa jaranjar lagu galmo dee laba mitir dee ninka rag u dheer madaxiis wey marka in waat waxa weye salaan ama jaranjar in la isticmaalo mooye qaab kale waat waxa weye laguma oo sahlan laguma geli karo wa ama aljudraan kacbada gidaarkeeda inta uu dhan yahay kor fa rafacuuhaa sare waxay u qaadeen amaaniyata cashara diraacan siddeed iyo toban diraac wa kaanat calaa nifsi min dalik hadda ka horna intaa niskeed bay sagaal diraac bay sagaal diraac marka maxay noqon mitiraadkeenna markii loo celiyo toddoba mitir wey haddana dhulka kor intay uga kacsan tahay toddoba mitir lagu daray toddoba mitir afar iyo toban mitir wey wa nasabu waxay taageen fii daakhili lkacba maxaa isku haya tiirarka kacbada sittatu acmud lix tiir baa kacbada ku jira gudaheeda fii safayn laba saf saddex iyo saddex saddexna waa saf saddexna waa saf hadda tiirarkaas oo kale say saa isugu aadan yihiin saddexna safkaas saasay waata waxa weeye ugu jiraan saddexna saas oo kale fii safayn kacbada gudaheeda dhinaca waqooyi waxay leedahay meel waat waxaa weeye loo sameeyey kaabado laga koro qofkii raba inuu u baxo waatay waxaa weye saqafkeeda sare uma saqafuuha kacbadii way dadeen saqaf bay saareen cala irtifaaci hamsata cashara diraacan wa kaanat waxay ahayd min qablo hadda ka hor biduuni saqfin walaa camuud saqafyana ma lahayn camuudna maysan lahayn ilaa xigmadii dhismaha muddada dheer jiray meeshu biyo mareen bay ahayd mana dumin qurun buuna dhismahaasi taagnaa siiratu sal allahu alayh wasalam nabiga siiradiisii iyo qaabdhaqmeedkiisii qabla albicta intaan nabiga la dirin intaan nabiga la dirin dhaqamadiisii oo lasoo khulaaseeyey lasoo aruuriyey uu mar labaad sheekhu wuxuu rabaa in uga gudbo waata waktigii nabiga sal alla alay sl diray ila intaasoo dhan waxaa la rabaa taariikhda nabiga inaad ka dharagto qabla nubuwa hadda kitaabkii hore isaga wuxuu ka soo sheegeeyey muxuu ahaa araxiiq almaktuum dhaqamadii diin ahaan waxay ku dhaqmi jireen iyo caadaadkoodii waxay waata waxaa weeye dhaqaalahoodii istiraatiiji qabaa'ilku waxay intay u qaybsanaayeen sheeko dheer buu raxiiq ka soo sheekeeyey laakiin sheekhani waa soo gaagaabiyey wuxuu ku soo gaagaabsaday nasabada nabiga sal alla alayh wasalam iyo wixii nabiga gaar ahaan u quseeyey iyo taariikh ahaan xilligii nabiga waxyaalaha caanka ahaa oo dhacay wuxuu yidhi sheekhu nasha sal اllahu alayh wasalam nabigu waa barbaaray mundu sibaah laga soo bilaabo xilligii yaraantiisii saliim alcaqli isagoo caqligiisu caafimaad qabo wuxuu koray isagoo caqligiisu caafimaad qabo oo xagga maskaxda iyo waad wax khalal ah iyo wax ceeb ah uusan ka qabin waafir alquwa quwadiisiiyo awooddiisuna xubnihiisu isu dheeli tiran yihiin wax dira ah oo xubnihiisa kala dhantaashay iyo awooddiisa aysan jirin naziih aljaanib jaanibkiisu uu nasahan yahay macnaa bulshada ma jiro qof ceeb iin ama ceeb u sheegay ma soo marin wax dhaawaca sharaftiisa iyo magaciisa bulshada waata waxa weye nabiga sal lla alay wasalam taariikhda inta uu soo noolaa qabla waata waxa bicta ma soo marin nabi sal lla alay wasalam intaa in leeg irbad caaradeed oo ceeb ah cid u sheegtay fataracraca nabigu waa tallaaba bartay macnaha wuxuu dhashay markuu dhashay tallaaba qaaday wa shabba u koray wa nadija uu bislaaday macnaha nadija uu caqliyaysay isagoo wa huwa jaamicun isagoo jamciyey kulansaday lisifaati alxamiida tilmaamo lagu mahadiyo meel ceeb uu ku leeyahay lama hayo nabigu sal la alay slam wuxuu koray yaraantiisii ilaa dhallinyaranimadiisii ilaa lin weyn uu noqday nabigu sal alay wasalam wuxuu koray isagoo huwa jaamic lisifaati alxamiida isagoo sifaat waat waxa weeye wan wanaagsan iyo washiyami abeecooyin annabiilati oo waaweyn dabeecada iyo akhlaaq ahaan dhaqankiisu aad waata qiimo badan yahi fa kaana nabigu wuxuu aha sal alla alay wasalam diraazan xidhig buu ahaa rafiican sarreeya min alfikri saa'ib caqliyadda iyo fikirka maskaxda waata aan seereynaynin waxaa nabigu sal alla alay wasalam uu ka fikiro ama maskaxda uu ku qabto sida wuxuu u asiibayaa meesha waata waxa xubinta la rabay uu kaga dhufanaya maskaxdiisu macnaa maskaxdi maskaxiyadda iyo caqliyadda ku jirta baa aad u heer sarraysa iyo wa nadar aragtida asadiidi ee waatee toosan wa mithaala nabigu tusaaluu ahaa nihaa'iyan gaayo meeshii u dambaysay ah fii makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaaggeeda wa maxaasin alkhisaal sifooyinka waata waxa weeye quruxdooda iyo wanaaggooda sifaadkani waa iska agdhadhow yihiin tilmaamaha imtaaza fasaaxaan buu sheekh waata u samaynayaa hadalladan waata waxa weye tirada badan ee waxa weeye macaanidoodu iska agdhadhowin imtaaza wuxuu nabigu sal la alay slam ku soocmay bisidqi run nabiga been laguma baran weligii waata nebi moxamed waata waxa weye been sheegay lama arag waalamaana khayaana la'aan waalmuru'a muru'ad iyo sharfa sharaf isu dheeli tirnaan washajaacati geesinimo iyo dadnimo iyo waata waxay karti waalcadli cadaalo waalxikmati xikmad waalcifati dhowrsooni wazuhdi waalqanaaca zuhdi waxaa la yidhaahaa qofku inuu ka fogaado damaaci waxaa waxaan ka wadaa qofku inuu ka fogaado wax kasta oo ceeb u keenaya adduunkiisa aakhiradiisa waalqanaacana inuu ku qanco ku raalli noqdo wixii marba rabbi siiyo marba xaaladda uu ku sugan yahay ku raalli noqdo waalxilmi dulqaad waalsabri sabr washukri mahad sheegasho balaa nagu dhacday dhib baa nahay siiyo midna ma ohan jirin xaalad kasta uu ku sugan yahay duruufeed waalxayaa xishood waalwafaa ballan dhoofin watawaaduc dabacsanaan watanaasux naseexnimo iyo daacadnimo wa kaana wuxuu ahaa nabi sal la alay wasalam haddii lasoo aruuriyo hadalka calaa aclaa qima meesha ugu sarraysa min albiri waalixsaan biriga samafalka iyo wanaagga meesha ugu sarraysa ayuu nabigu sal la alay slam ku sugnaa kamaa qaala suu yidhi camuhu abu aalib adeerkii abu aalib sida uu yidhi wa abyadu yusas alqamaamu biwajhihi timaalu lyataama cismatu lilaraamili baydkan abu aalib baa haddii ay sugnaato inkastoo culimmada qayb ka mida sanadkiisa durayaan hadduu sugnaado abi aalib baa tiriyey abi aalib nabiga sal la alay slm waa ammaanaya say kutubta siyarku qorayaanna waxay le xilli abaara dhaceen baa waxaa le abi aalib oo oday baa tahay noo roobdoon markaasuu intuu nabiga soo qaatay oo isagoo wiil yara buu kacbada gidaarkeeda ku tiiriyey markaasuu ilaahay ku baryay oo gobaygan tiriyey markaasaa roob u da-ay marka gobayga waata abi aalib uu tiriyey caqiidadiisa waxaa ka mid ah in daruuraha nabiga wejigiisa roob looga keenayo dad badan oo culamaa marka qaada gobaygaas abi aalib hadda caqiidadiisa aad ma haysataa abi aalib muxuu aaminsanaa wa abyadu nabigu waa nin cad yustasqa lhamaamu daruuraha ayaa roob looga dalbaa biwaji jaahisan abi aalib himaalu lyataama agoonta dadka agoonta ah ka quudiye u naxariista wey oo u dabacsan raxmad haddee nusuus cad baaba ku soo arortay nabig sal la alay sl suu masaakiinta u dhaqaalayn jiray cismatun lilaraamil armal araamil waxaa la yidhaha qof dadka waata fuqarada baahan malja meeshay u soo cararaan ayuu ahaa nabig sal la alay slam markay dhibaata ku dhacdo dadka duruufaysan rag iyo dumarba dadka duruufaysan nabigu sal la alay wasalam wixii uu waatay waati ku tari karo ayuu ku tari jiray wa kaana nabi sal la alay slam wuxuu ahaa wasuulan mid xiriirin badan liraximi dadka ahalkiiyo qaraabada ah qaraabagoys nabigu ma ahin sal la alay wasalam xamuulan mid xambaaruu ahaa tunka u rita limaa yuhqilu wuxuu culaysiiye kawaahila naasi dadka dunkooda xaajada la xallin waayey ama dhaqaale ahaan ama garasho ahaan nabi sal la alay slam waa xallin jiray asagaa tunka u ridan jiray sida haddaada aynu soo marray tolkii oo ismarila xalka uu gaaray nabi sal alay wasalam qaabku u xalliyey odayaashii quraysheed nin ka mida wuxuu idhi wiilka idinku yaraa ilaan kacbada waxaan idhi guriga laga dhisay shirka ma tegi jirinin afartan ka yar nabiguna xilligaa intee jiray soddon iyo shan wiilka idinku da'yaraa baa idinku caqli badan walla wiilkan xaalkiisu ma dhowa odayaashii qurayshado dhan waxay garan waayeen baa wiilkaasi gartay wala shanigiisu ma sahlana yusaacidu nabigu sal alay wasalam waa saacidi jiray waa gacan qaban jiray man acdama alcaysh qofkii caysh waaya noloshu ku adkaato xataa yusiiba alkasb ilaa wuxuu soo kasbo uu ku noolaado wa kaana nabigu sal lay slam wuxuu aha yuqri dayf martida waa soori jiray sifaatka nabiga sal alay wasalam dhammaan wuxuu ka dhaxlay min baqaayaa diini ibraahim diintii nebi ibraahim wayusiibu nabi waa asiibi jiray wayuciinidha uu kaalmayn jiray nabi waa icaanayn jiray man nazalat bihi nawaazil qofkay musiiba ku dhacdo oo duruufo iyo waata xaalad adag la soo gudboonaado waqad xaadahu llaahu ilaahay waa ku ilaaliyey nabiga sal la alay wasalam bilxifdi ilaahay wuxuu ku waardiyeeyey ku hareereeyey bilxifdi ilaalin wa ricaayati waata dhawrid iyo wa ricaayati ilaalin wa baqada ilayhi nabiga ilaahay wuxuu nacaysi nac wuxuu u geliyey maa kaana fii qawmi tolkii waxay ku sugan yihin oo min khuraafatin ah wa suu'in xumaan ah caqliyadan xun iyo caqiidadan xun iyo dhaqankan xun asnaam laa tadur walaa tanfac aan waxna dhibaynin waxna waata dhib iyo dheef midna lahayn ummaddan ummaddu sideeda khaladaadka ay ku jirto waxaa dhici kara dhaqanka ummadda waata waxa weeye muddo dheer ku soo jirta inuu ka qariyo waxaa saxda iyo waxaa khaladka ah qurayshi khaladaadka ay ku jireen iyo xumaanta ay ku jireen iyo diin xumada iyo caqiide xumada odayaal bay isla ahaayeen wanaagsan oo waddo saxan ku soco waa la deganaayoo rag baa la ahaayoo madax baa la ahaa ummaddana iyaga isula fiicnaa saasay waxay ku sheeganay inay diintii nebi ibraahim haystaan nebigu qabiilka quraysh waati waxaa weeye ugu tiro badan oo ugu magac sarreeya oo reer ka boqor reer boqor ah buu ka dhashay wuuna nacay tolkii maxaa nacsiiyey waata waxaa weeye qaabka ay u dhaqmayaane qaabkaay u socdaan baa qancin waa tolla-aani ma hayso falam yashhad nabigu ma xaadirin sal alla alay wasalam acyaad alawthaan asnaamta ciidahooda ma xaadiri jiri waxtifaalaati shirki shirkiga xafladda waxyaalaha loo qabanaya ilaahay kayrkii lagu caabudayo ma tegi jiri walam yakul nabigu ma cunin mima dubixa wixii loo gowracay cala nusubi asnaam xoolo sanam loo gowracay nabigu ma cunin sal alay wasalam oo mase uhilla bih loogu sawdayey ligayr ilah ilahay kayrkii loo gowracay wa kaan nabigu wuxuu aha sal alay wasalam laa yasbiru kaan ku sabrin oon ku adkaysanin calaa samaaci alxalf billaata walcuza asnaamtoodii laatiya cuzo ay ku dhaaran jireen inuu maqlo nabigu waa kuma sabri jirin waa danka jirta fadlan iska dhaaf can masl asnaam aw taqarub ilah inuu taataabto iyo inuu barakaysto iyo waxsii inuu yidhaaho inuu ka agdhawaado iska dhaafe magacooda dhaartooda markuu bulshada ka maqlo oo asnaam ku dhaaran waa dhibi jire taasaaba nabig sal lay slam baqi jirtay wa kaana wuxuu aha nabig sal alay wasalam abcad annaasi min shurbi lkhamr khamre cabitaankeeda iyo daroogi iyo maandooriye isticmaalkii axadka ugu fog buu ahaa iyo wa shuhuudi lmalaahi waxyaalo maalayacni ah oo lagu mashquulo iyo cawayn iyo filima fiirsi wax noocaas oo kale ah nabigu sal alay wasalam axadka ugu fog buu ahaa xataa lam yaxdur uusan xaadirin nabig sal ay slm majaalisa lahwi meel waate lagu mashquulo wasamar haasa waate habeen cawayn iyo wanaadiyaha goobaha khamrada lagu caba habeenkii lagu soo jeedo allatii taasoo kaanad ahayd mutanaziha shabaabi shabaabku meelahay ku raaxaystaan dadka da'yartaa oo mutalaqa axiba dadka isjeceli meeshay isugu yimaadaan fii maka meelaha baararka lagu soo jeeda habeenkii wax laga fiirsado laysugu yimaado ee raggu ku kulmo nabigu ma tegi jirin sal alay wasalam waxay sheegaan culimmadu ama bacd alwaati waxa weeye kutubu siyar waxay sheegeen laba waqti baa dhacday nabigu sal alay wasalam inuu isku day dhallinyaradu waxyaalahay sameeyaan iyo cawaynta iyo waati madadaalada iyo maaweelada iyo wati iswaati wati wati isku dhaafin anaguna waqti isku dhaafinaya inuu nabigu sameeyo sal alay wasalam labadaa waqti isku dhacday ahayd mid waata nabigu ciyaal asaga la faca buu waata ari la raacay nin waata gabanadii ka mida ciyaalkii la joogay aryaha xuudniyahu waxaan rabaa aroos baa ka jira maanta maka balena arooskaas maanta soo fiirsado oon arooskaa ka soo qayb galo baan rabaa haddee ariga maanta waata waxa waa adiga haye buu yidhi waata maanta aniga ariga la joogay bal soo fiirso waa tegay nebi sal alay slam magaaladii meeshii cayaaraha iyo arooskii uu ka jiray markuu tegey nebi hurdaa waatay qabatayba maalintii gelinkeedii dambe o dhan waa hurday habeenkii o dhan waa hurday maalintii dambe waagu isagu u bariyey oo waata nabigu kala hallaabay buu is arkay maalin kale buu arrintii oo kale damaaciyey sidii oo kalea ku dhacday waa la seexiyey gebigiisa waa laga seexiyey waxan waxan maalayacnigaaba waa laga seexiyey marka taariikhdii nebigu sal alay wasalam ma soo marin da'yarta waxyaalahay ku mashquulaan ee maskaxdooda iyo waktigooda baaba'shay waxaasoo kale nabig sal alay waslam noloshii ma soo marin taarikhdii bacd qabla albictha inta nabiga sal allahu alayh wasalam aan la dirin taarikh nololeedkiisi wanaag badan iyo sharaf badan uu taariikhdiisa intaan nabiga sal allahu alayh wasalam caalamka loo dirin oon xilka iyo mas-uuliyadda caamka ah la saarin qaabkuu nabigu u soo noolaa waan ka soo sheekeeyey taariikhaha la xidhiiray iyo waqtiyadiisa dhacayna waxbaan ka soo sheegnay haddana sheekhu wuxuu u gudagelayaa waktiga rabbi diray nabiga sal allau alay wasalam iyo xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibay muqadimaatu nubuwa nabinimada hordhaceedii wa tabaashiiru sacaada liibaanta horbaxanyadeedii muqadimaat tabaashiir tabaashiiru kulli shay waxaa la yidhaahaa awaa'ilu guusha caalamku mugdi buu ku jiray gudcur baa lagu jiray intii diin lahayd ee diinihii hore wax ka haystayna way bedeleen oo diin saxan xilligaas waata caalamka kama jira oo sidii rabbi u soo dejiyey marka sheekh wuxuu ku tilmaamay muqadimaatu nubuwa nabinimada hordhaceedii wa tabaashiiru sacaada liibaanta awaaisheedii wa bima taqadama dikru arrimaha aan ka soo sheekaynay darteed yaa ittasacad waxaa ballaaratay ashuqatu farqiga ama masaafada dheer ee u dhaxay alfikriya garasho ahaaneed iyo caqliyad iyo walcamaliyati dhaqan ahaaneed oo bayna nabiyi sala allahu alay wasalam nabiga u dhaxaysa wa bayna qowmi asbaabaha aan ka soo sheekaynay dartood waxaa sii ballaartay kala fogaanshaha caqliyadeed garasho ahaan iyo dhaqan ahaan ee u dhaxeeya nabiga sal allahu alayh wasalam iyo ummaddiisa qaabkay u dhaqmayaan wax dhagxaan kor farfadhiya oo wax weydiisan haddana rag baan nahay oo caqli baan leenahay qaabkay u dhaqmayaan ee ilmo yaroo ciyaalin uusan u dhaqmin adduunkaas baaba'ay farqiga marka nabiga sal alla alay waslam tolkii u dhaxeeya iyo qaabkay u dhaqmayaan waa sii ballaartay ashuqa waxaa la yidhaha masaafada baciidkaa laga wadaa farqiga maskax ahaaneed caqliyaad ahaaneed garasho ahaaneed say u kala fog yihiin waddadu nabigu hayo waddada tolkii hayo qaabkay u dhaqmayaan iyo qaabku nabi sal alay wasalam u dhaqmayo walaakin bacudat calayhim ashuqa waa tii aayadda aayadda qur-aanka waxaa ku dheeraatay masaafadii wadafiqa wuxuu u gudagalay nabi sal alay wasalam yaqluqu inuu walwalo inuu la walwalo mima yaraahum calayhi waxa uu ku arko tolkii oo mina shaqaawati ayaan darrada ah guul darrada ku waati tolkii haysata iyo walfasaadi fasaad shirkiga iyo gaalnimada nacasnimadii caqli xumada tolkii ku sugan yahay wayarqubu nabi sal alay wasalam wuxuu jeclaystay fi lictizaali canhum inuu ka fogaado inuu tolkii ka dhex baxo xaaladda ay ku sugan yihiin ee baaba-a walow xagga muuqaal ahaanba dad degan oo guryalaha xoola haysta oo dad waatay waatay muuqdaba ha ahaadeen xaqiiq ahaan baysan jirin iyo wal khalwati inuu la khaali noqdo cid la noqdo binafsihi naftiisa maca tafkiirihi asaga oo ka fikiraya fii sabiilin dariiq iyo waddo yunjiihim ka badbaadiya min atacaasati halaagan iyo walbawaari rogmashadan tacaasa waxaa la yidhaha qofku inuu halaagsamo u dhinto isagoo welibana af-af u dhacay shar baana dilay qofku markuu dhinto waxa dilayna waa balaayeye shar qaabka iyo kayfiyad u dhintayna afku dhulka la galay afku la dha afku u dhacay baa tacaasa la yidhaha say waatay u rogmadeen ee u halaagsameen tolkii ee afka waata waxaa weeye afka u dhaceen isaguna sal alla alay waslam nabigu saas u fikiray qof kasta oo bulshada uu ku dhex nool yahay khaladaadka ay ku jirta raba inuu saxo oo waddada saxda ah ummadda waata ku saani gareeyo wuxuu u baahan yahay janis inuu ummaddan bulshadan ka dhex baxo bulshadaada hadday khaldan tahay isaga dhex jirto mar kasta waxaa dhici karaa iyadaan baa kula fiican waxaan baa waata hadda fiiri dhaqamada ummadaha fiiri diimaha la kala haysa fiiri qololba iyada isu bogsan qofku ilaa uu ka dhex baxo oo uu raadiyo miisaanka maxaa saxa qolo walba waxay ku odhan annagaa saxan haye idinku waa khaldantihiin marka saxdu ma waxaa la yidhaahaa qofku wuxuu arki jiray ku soo barbaarmo khaladna ma waxaa la yidhaha qofku wuxuusan arki jirin sax iyo khalad horta maxaa la kala yidhaha washtadda washtadda waxaa darraaday haada alqalaqu walwalkaas nabigu walwalayo dariiq waadixa ma haysto ilaa weli waxi laguma soo dejinin ummadda meeshaas ugu jehee lama odhanin wadda cad weli ma haysto waxaan khaladkiisana waa u muuqdaa waa fakaraya walwalaya waqawiyeed ayay xoogaysatay haadihi ragbatu rabitaankaas tolkii waddadu ku badbaadin lahaa waata waxaa weeye rabitaankeeda markay soo xoogaysatay maca taqadumi sin da'diisina ay weynaatay ilan xilligii odayaasha quraysheed ay telin jireen wuu soo gaaray afartan buu gaaray ninku hadduu afartanka gaaro shirkaa looga yeeri jiray laakiin wixii afartan ka hooseey shirka ma tegi jirin kaana xaadiyan waxaad moodaa nabiga wax dabada ka riixaya kaxaynaya yaxduuhu inuu ku kaxaynayo ama ugu heesayo ila alkhalwati meel cidlaa walinqidhaacay dadka inuu ka dhex baxo u ka go'o meel gooni inuu tago wax la hadlayo hadda toosa ma jiro laakiin naftiisa waxaad moodaa wax inuu riixayo oo kaxaynayo oo meel cidlaa tag dadkan ka dhex bax la leeyahy waa diyaar garayn min allaahi ah quluubtiisaa la jeclaysiinayaa dadkan inuu ka dhex baxo fa akhada nabigu sal alay slam wuxuu gudagalay yakluu inuu ku cidloobo ku qaali noqdo biqaari xiraa godka la yidhaha qaaru xiraa buurta hadda jabalu nuur baa la yidhaha buurta waxaa loo yaqaanaa xilligan jabalu nuur godka qaaru xiraa loo aqoon jiray inuu nabigu sal alay wasalam waata waxa weye ku cidlaysto ku khalway bacd alculamaa waxay yidhaheen maxaa nabiga godka geliyey godkani godadka kale muxuu kaga duwanaa muxuu ku arka nabigu bacd alculamaa waxay dhn waa dhici karaa inay carabtu dhaqan ay samayn jireen yahay qofku markuu rabo inuu arrin ka soo fakaro in godkan la geli jiray laakiin wax na soo sheegay ma jiro arrintaas asagoo yatacabadllaha fiihi ilaahay ku caabudaya godkaa intuu ku jiro calaa baqaaya diini ibraahim calayhi salaam ilan waynu soo sheegnay qaybo ka harsanaa ilan ummadda dhaqankoodii waa dhaqan guuray diintoodii way ka tageen way ka fogaadeen waxyaalaha qodobaa weli uga sii harsanaa diintii nebi ibraahim qodobadaa uga baaqaya diintii nebi ibraahim buu nabi sal alay waslam intuu godka ku jiro uu caabuday adalikana min kulli sanati shahran sano walba bil buu samayn jiray wahuwa shahru ramadaan buu ah bisha uu halkaa geli jiray waxay ahayd bisha ramadaan faidaa qadaa markuu dhammeeyo jiwaarahu darisnimadiisii bihada shahr bisha bitamaami hada shahri bisha dhammaystirkeeda soddonka bisha ramadaanba markuu godkaa kusoo dhammaysto insarafu wuxuu usoo gadoomi jiray ilaa makata maka sabaaxan xilli subaxa buu iman jiray fa yaduufu wuxuu dhawaafi jiray bilbeyti kacbaduu dhawaafi jiray uma yacuud wuxuu ku laaban jiray ama ku noqon jiray ilaa daarihi gurigiisii waqad takarara dalika minhu sal lahu alay sl nabig waa ka soo noqotay alaaa sanawaat saddex sano arrintaas samaynay falamaa takaamala weli afartankii nabiga uma dhammaystirmin markay u dhammaystirantay lahu arbacuuna sana afartan sano wa hiya sinu lkamaal wey waa xilliga qofka caqligiisii xooggiisu dhammaystirmay walahaa bucitat irusulu aaliban rusushana sida aalibka ah xilligaasaa la diraa bada'ad waxaa bilaabatay dalaa'icu nubuwa nabinimada horbaxanyadeeda wa tabaashiiru sacaadati liibaanta waata waxaa weeye horbaxanyadeedii tabaashiir iyo dalaa'ic waa jamcu daliica daliica awal maa yadluc waxa u horeeyo shayga ishaadu ku dhacdo oo soo baxa baa dalaa'ic waata daliica la yidhaha wuxuu nabigu sal alla alayh wasalam waxaa u muuqatay dalaa'ic nubuwa nabinimada horbaxanyadeeda wa tabaashiiru sacaadati liibaanta waata wax awaaisheedii fi duhuuri inay waatay soo daahirto oo maxay tahay tabaashiirtaas nabinimada horbaxanyadeeda maxay ahayd waa manaamka manaam baa lagu bilaabay nabi sal alay wasalam in manaam waxyaala waata cajiib ah loogu yimaado yaa nabinimada horbaxanyadeedii ah fa kaana wuxuu ahaa yaraa ru'ya saalixa wuxuu arki jiray waxyaalo waa wanaagsan ru'yaa saadiqa baa bacda riwaayaadna ahayd taasoo taqacu dhacaysa kamaa yaraas u arkay nabigu ma sheegin axaadiisuna ma sheegin kale in wuxuu nabigu arki jiray maxay ahayd inay ru'yaa saadiqa iyo ru'yaa saalixa intaasaa waata waxa way nusuusu ku eg wuxuu arki jiray ee wanaagsanaa uu ku riyoon jiray maxay ahaayeen allahu aclam wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaro dow ah iftiin buu arki jiray yasmacu sawta sawtna waa maqli jiray mare qaarkood nal buu arkaya waxbaa u iftiimaya codna waa maqlaya wa qaala nabigu wuxu uhi sal alay wasalam inii la acrifu waan garanayaa xajaran dhagax baan garan bimakata maka ku sugan kaana ha yusallimu calaya qabla an ubcaa waa xadiidkii saxiix muslim nabigu wuxu uhi sal alay wasalam waxaan garanayaa intaan nabinimada la ii dooran ka hor dhagax isalaamaya oo axjaarta ka mid ah maka dhagaxu dareen buu leeyahay geedahan iyo makhluuqaadkan ilaah way yaqaanaan ilahay way caabudaan nebi moxamed inuu nabi yahayna sala allahu alay slam ay garanayaan basharka aadamaha jinka iyo insiga unbaa waati waxba qalbi adag oo macsiya ka suurta gashaa makhluuqaadka kale ilahay bay toos ugu xirayiin waa muwaxidiin dhagxaantu way hadlayaan nabigay la hadlayeen kayfiyada kula hadlayn afkay kula hadlayn anagu hadda ma garan karno laakiin nabig sal alay wasalam wuxuu caddeeyey inay dhagxaantu ay salaami jireen dhagax baan garanaya hadda dhagaxi way calaamatan yahay intaan nabinimada la ii doorani salaami jireen bidaayat nubuwa wa nuzuul lwaxy allahu aclam